magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa lagu qabtay munaasabad ay dowlada soomaaliya kula wareegeysay lacag hal malyan iyo shan boqol oo doolar ah taasi oo loogu talagalay in wax loogu qabto isbedelka cimilada islamarkaana ka timid hay-adda african risk cambasity munaasabada ay dowlada soomaaliya kula wareegeysay lacagta ayaa waxaa goob joog ahaa safiirka soomaaliya u jooga dalka kenya guddi ka socday baarlamaanka soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha hay-adda sodma iyo sidoo kale madax ka socotay hay-adda african risk cambasity maxamuud maalin cabdulle gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa ka warbixiyey lacagtan lagu wareejiyey dowladda soomaaliya waxaan markaa runtii maanta halkan u joognaa inaan la wareegno dhaqaalo ay ummadda soomaaliyeed ay ka dalbatay migdhow ahaan u dalbatay taasoo runtii dowladda soomaaliya ay la wareegayso lacag ku dhow hal milyan shan boqol iyo start network oo runtii wada shaqayn laga dhexayso idana toddoba boqol lacag ka badan kula wareegayso taasoo loogu talagalay in lagu gaaro dad soomaaliyeed dadka ugu liito oo runtii gobollada dalka ku sugan kuwaasoo runtii gaarayo dadka aan gaari doono oo runtii gaari karo ilaa iyo konton kun oo dad ah taasoo la rabo in laga bixiyo dadkaasi inaysan aysan dareemin abaarta iyo gaajada runtii aan ilaahayna hanaga hayay ku soo socoto agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya sareebaan sheekh cumar iyo xildhibaan maxamed haaruun ayaa dhankooda ka hadlay ahmiyadda ay lacagtan u leedahay iyo sidoo kale waxyaabaha dowladda soomaaliya ugu qorshaysan wax ka qabashada isbeddelka cimilada dowladdu waxay qorsho weyn ka leedahay sidii wax looga qaban lahaa arrimaha wakhtiga dheer ee lagu diyaargaroobayo dhibaatooyinka ay keenay isbeddelka cimilada mashruuceenna isbeddelka qaranka ee labaatan iyo shan labaatan iyo sagaal waxaa ku jira qayb dhan oo loogu talagalay istiraatiijiyaddii iyo nidaamkii iyo balaankii lagu fulin lahaa oo aasaas u ah siyaasadda guud ee la rabo in lagu waajaho wax ka qabashada isbeddelka cimilada dhibaatooyinka ka dhasha cimilada ee ay ka mid tahay abaaraha iyo fataada oo runtii deegaankeenna ama dhulkeenna soomaaliyeed aada ugu badan taasoo ay keentay isbeddelka cimilada ee wakhtiyadan dambe maaragtay adduunyada lacagtan lagu wareejiyey dowladda soomaaliya ayaa door muhiima ka qaadan doonto sidii wax loogu qaban lahaa saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada